haddaba maxaynu ka ognahay taariikhda guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka maxamed cabdi sandheere ayaa warbixintan nooga diyaariyey maxamed cusmaan jawaari waxa uu toddobadii bishii disembar ee sannadkii kun iyo sagaal boqol iyo shan iyo afartankii uu ku dhashay degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose dhinaca tacliinta sare waxa uu sannadku markuu ahaa kun iyo sagaal boqol iyo labiyo siddeetankii ka qalin jebiyey kulliyadda qaanuunka ee jaamacaddii ummadda soomaaliyeed isagoo xilligaas ka horna qaatay shahaado macalinimo oo luuqadda ingiriiska iyo diblomo sharciga islaamka ah dhinaca shaqada waxa uu xilal kala duwan ka soo qabtay dowladdii militariga ahayd ee soomaaliya isagoo agaasimo guud xogeeyo joogto ah iyo wasiirba ka soo noqday wasaaradda dhowra waxa uu soo noqday wasiirka wasaaradda gaadiidka dhulka iyo cirka iyo weliba wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dhinaca kale waxa uu sannadku markuu ahaa kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatankii guddoomiye ka soo noqday koox diyaarisay sharciga shaqada ee dalka soomaaliya sharcigan oo looga gol lahaa dib u habaynta meelaynta shaqaalaha iyo qiimaynta xirfadleyda guddigani waxa uu xeerka sharciga shaqaalaha soomaaliya waafajiyey xuquuqda shaqaalaha ee heer caalami maxamed sheekh cismaan jawaari waxaa kalou shaqooyin dhinaca arrimaha bulshada ka qabtay dalka norway oo u ku noolaa muddadii uu dalka soomaaliya ku jiray burburka dhinaca dastuuru samaynta soomaaliya waxa uu bishii mey ee sannadkii laba kun iyo siddeeddii ilaa bishii disembar ee sannadkii laba kun iyo tobankii la taliya dhinaca dastuuru samaynta u ahaa xafiiska siyaasadda qaramada midoobay ee arrimaha soomaaliya ee umpos iyo weliba hay-adda u n d p waxa uu intaas kadib noqday guddoomiyaha guddiga khubarada dastuurka oo dib u eegis ku samaynaysay qabyo qoraalka dastuurka iyo diyaarinta dastuurka si loo ansixiyo maxamed cusmaan jawaari waxa uu ku hadlaa luuqadaha soomaaliga carabiga ingiriiska talyaaniga iyo luuqadda norwejiga maxamuud maxamed culus oo arrimaha soomaaliya ka faallooda kuna sugan dalka maraykanka ayaa idaacadda v o a ee wax ka weydiisay khibraddii guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari bismillahi raxmaan raxiim runtii jawaari runtii waa nin adiga ku dhex jiray ama maamulka iyo dowladnimada soomaaliyeed ilaa laga soo bilaabo kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii runtii waa shaksi aqoon-yahan xagga sharciga ah gaar ahaana takhasuskiisa runtii wuxuu aad iyo aad ugu takhasusay waxa weeye arrimaha maamulka iyo shaqaalaha iyo ilaalinta xuquuqda shaqaalaha soomaaliya markii ugu horreysay howlaha uu ka shaqayn jiray waxaa ka mid ahayd inuu ahaado dadka soo mataqaanaa ilaaliya ama dadka shaqaalaha oo dhibanayaasha waa nin aada u xishooda waa nin mataqaanaa maaragtay aan jeclahay inuu ka qayb galo ama ka qayb galayba dhibaatooyinkii soomaaliya ka dhacay waa qof shaksi adigu aada iyo aada u bisil khibrad fiican u leh arrimaha hogaaminta iyo soomaalida waa shaksi bulshiga runtii oo soomaalida oo dhan mataqaanaa xiriir wanaagsan la leh aqoon leh waxaan isleeyahay runtii waa dadka dhifka oo yarka oo maantaba ka haray inay aqoon u leeyihiin arrimaha ku saabsan dowladnimada iyo habmaamulka dowladda howlihii maxamed sheekh cusmaan jawaari uu ka qabtay samaynta dastuurka soomaaliya waxaa isagana idaacadda v o a ay wax ka weydiisay cabdilaahi xasan jaamac oo ahaa guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee dastuurka haatan waxa uu cabdulaahi ku sugan yahay magaalada nairobi ee dalka kenya run ahaantii profeser jawaari guddiga madaxa bannaan oo la dhisay labadii kun iyo lixdii waxa uu nagu soo biiray isagoo khabiir u ah hay-adda qaramada midoobay ee u n d p la yidhaha mashruuceeda distoor dejinta soomaaliya ayuu kusoo biiray labadii kun iyo toddobadii oo magaalada kambala ayuu noogu yimiday ilaa muddadaasi iyo ilaa hadda sanadkii hore markii la magacaabay guddiga khubarada oo isagu guddoomiye u noqday jawaari mar walba waa uu ag joogay waana uu ku tiirsanaa waana uu la socday distoor samaynta soomaaliya iyo guddiga madaxa banaanba marka muddadaas dheer ayaanu jawaari aqoon isku lahayn muddadii ka dambeysay burburkii sagaashan iyo kowdii jawaari markii dalka laga wada qaxay ama in badani dalkeenna ka qaxday waxa uu tegay dalka norway labaatan sanana juuq iyo shabeeq waa laga waayey waana uu diiday inuu arrimaha soomaaliyeed soo farageliyo markii uu nagu soo biiray ilaa iyo dhowaantani dhab ahaantii jawaari waanu ku kari weynay war xil isu taag oo maxaanku idha xaaladan aan ku sugannahay ee xataa distoorkii tubtii uu mari lahaa laga weeciyey waxa weeyaan dalku wuxuu u baahan yahay hil in loo hiiliyo ee waan ku kari weynay jawaari ma rabin inuu xil qaado waxa jawaari ku khasbay inuu tallaabadan qaado waxa ayd qalalaasihii ka dhacay habkii distoor samaynta loo maamulay isagoo xilka guddoomiyaha baarlamaanka kula tartamayey afar murashax oo kale ayaa waxaa maanta maxamed sheekh cusmaan jawaari uu ku guulaystay inuu noqdo afhayeenka baarlamaanka soomaaliya baarlamaankanoo noqon doona baarlamaan rasmi ah kadib baarlamaanno si kumeel gaadha u soo shaqaynayay laga soo bilaabo ilaa sannadkii labada kun xilligaas oo dowladdii kumeel gaadhkeeda ugu horraysay soomaaliya loogu soo dhisay magaalada carta ee dalka jibuuti guddoomiyaha cusub waxaa looga fadhiyaa maaraynta baarlamaanka iyonu wada shaqayn fiican la yeesho madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha dhowaan la sugayo hawshaas oo ahayd midaan sahlanayn marka dib loo eego dowladihii isxigxigay intii ku meel gaadhka lagu soo jiray